waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka digtay duufaan ay sheegtay inay ku soo wajahan tahay qaybo ka mida dalka taasoo lagu magacdaray leeli sodma ayaa shaaca ka qaaday in duufaantan ay bilaabatay afariyo tobankii bishii aynu ka soo gudubnay taasoo ku socotay xawaare hoose oo u dhexeeya shan iyo toddobaatan ilaa iyo boqol kilomitir saacaddiiba balse ay hadda xoogaysatay hay-adda ayaa sheegtay in xawaaraha duufaanta uu iminka gaaray shan iyo siddeetan ilaa iyo toban kilomitir saacaddii islamarkaana saadaashu ay muujinayso inay xaaladda ka sii dari karto warbixintan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in magaalooyinka ay hadda ku wajahan tahay duufaantani kuwa oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaana ka mid ah magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi bay magaalada kismaayo jamaame baraawe marka iyo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya sida ay hay-addu sheegtay dabaylahan ayaa dhalin kara khasaare hantiyadeed mid nafeed oo ka dhaca deegaanada u dhow xeebaha saamayn karana doomaha isticmaala badda cabsida ugu weyn ayaa ah inay sababi karto ayaa la yidhi burbur hantiyadeed sida guryaha deegaanada dhaca xeebaha iyo doonyaha kalluumaysiga iyo kuwa ganacsiga ahba ee dhex goosha marinbadeedkaasi ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay hay-adda sodma sidoo kale hay-adda sodma waxay shacabka soomaaliyeed ee degan hareeraha xeebaha ugu baaqday inay feejignaan muujiyaan ayna ka taxadiraan duufaanta laali hay-adda maarinta musiibooyinka sodma waxa ay bulshooyinka ku nool deegaanadaasi ugu baaqaysa ayaa la yidhi inay ka taxadiraan khataraha ka dhalan kara duufaantaasi soomaaliya ayaa waxaa dhowaan ku dhuftay xaaladda elniino oo wadatay roobab daadad wata oo keentay inay fatahaad ka dhacdo qaybo badan oo dalka ka mid a dhanka kale madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdulcasiis xasan maxamed lafta gareen oo maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa booqasho ku tegey xarunta hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka ee sodma waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey guddoomiyaha hay-addaasi sodma iyo shaqaalaha kale ee hay-addaasi waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin cabdulle oo madaxweynaha u faahfaahiyey shaqada hay-addaasi ay qabato isagoona carabka ku dhuftay duufaanta xoogan ee kusoo wajahan qaybo ka mid a koonfurta dalka sida uu sheegay laakiin khaasatan hadda waxaana haysataa xaalad kalantood oo runtii nagu soo korortay oo aan hore loo aqoonin oo ah dabaylo xoogan oo nagu soo foolle oo guud ahaan kusoo socdaayay jubbooyinka iyo koonfur galbeed khaasatan mudane madaxweyne waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo in loo laga digtoonaado loona diyaargaroobo waxaan aragnaa inay xaalad runtii isbabedelayso oo cimilo ah ay dhib weyn waddanka ku hayso oo aan la gara karin oo marna fatahaada marna abaar ah marka aad iyo aad aa umahadsan tahay wada shaqaynta iyo xoogan ood runtiina siisaana waa kaga mahad celinayna dhankiisii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdilcasiis lafta gareen ayaa si weyn u ammaanay hay-adda maaraynta masiibooyinka howlaha adag ee ay u hayso bulshada soomaaliyeed isagoona faray dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeedba in la taageero hay-addaasi sodma waxaan markhaati ka nahay in hay-adda maalintii la suubiyey ilaa iyo maanta ay u taagan tahay kadigista iyo ugurmashada dhibaatooyinka iyo masiibooyinka soo noqnoqonayo ooay ugu horeeyaan abaaraha iyo fatahaadaha wixii dee tabartooda ah ama awooddooda ah oo ay gaari karaan ay gaareen wada shaqayn fiican iyo xiriir fiicanna isteediyada iyo dadka soomaaliyeed oo dhanba ay la suubiyeen uga mahad celinaynaa sidaasoo kale adduunyadii oo dhan yaa waxaa ka jiro isbeddel guud oo cimilada ah marka tiibay soomaaliyana qayb ka tahay roobabka roobabkii aan naqaanay ma aha dabaylo aanan aqoonin oo dadka soomaaliya ayna ka sii jirin waa timid abaaraha abaarihii aan ka saynay ma ahan waxay waxaasoo dhan keenaya waa isbeddelka guud ee cimilada adduunka oo dhan oo isbeddeshay marka dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkaba waxaan u sheegaynaa maanta barsentathonkii qiimaha badnaa iyo la socodka cimilada iyo xaaladda guud ee dalka ay ka suubisay hay-adda inay ahayd wax aada iyo aada u fiican oo dadaal ah digniinadana meelaha ay sida tooska u qusayso ay u qaataan ogana howlgalaan marka aada iyo aadaa u mahadsantihiin shaqo wanaagsan insha allahu inta dhimanna waa la dhammaystiri doonaa dowladda federaalkana dee waxaan ka rajaynaynaa inay baahiyaha yaryarka oo hadda naloo sheegay inay bajetka ku darsato oy ugu horeyso arrinta transportationka waxyaalihii la helay sida dadka loo gaarsiin lahaa
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali